فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa waa habeennimo talaada ah taariikhda hijirguna ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka rabadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo kowda qodobada haddii allaha awoodda lihi oggolaado dhuuxa waraysiyada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaysa khasaaraha ka dhashay weerar dhanka cirka ah oo maraykanku ugu geystay dad shacaba gobolka shabeellada hoose waxaad maqli doontaan codadka qaar ka mid a dadkii shacabka ahaa ee dhibaatadu soo gaartay iyo qaar ka mida waxgaradka deegaanka oo ka hadlay sida ay wax u dhaceen sidoo kale dhuuxa waraysyada waxaad ku dhegaysan doontaan waaliga walaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuxamsa oo ka warbixiyey xaaladda guud ee walaayada iyo kormeer dhowaan ay ku sameeyeen qaybaha walaayada waraysi dhinacyo badan taabanaya oo lala yeeshay ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa insha allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ciidamada kenya ku weeraray qaybo ka mida gobolka gaarisa faahfaahin intaa dheer ayaad maqli doontaan insha allah waxaa nagala qaybgelaya barnaamijka qaar ka mida wariyaasha idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa waraysiyada هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waxaynu ku bilownay mujaahidiinta ayaa maanta weerar qarax ah la beegsaday gaari ay leeyihiin ciidamada kenya oo ku socdaalayay duleedka gaarisa ee dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato waxaa lagu soo warramayaa qaraxu inuu haleelay gaari ay leeyihiin ciidamada booliiska kenya waxaana ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aanaan helin tirada rasmiga ah ee wax ku noqotay فمنه ارتويت أنا الظامي waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaysanaysaan tuqayn oo maraykan ka geystay deegaanka kuuyabarow ee gobolka shabeellada hoose waxaa ugu yaraan inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay afar qof oo isku qoys ah haddaba waryaheenna cabdisamid cabdulaahi ayaa waraystay ehelada dadkii ay wax soo gaareen haawo ani ilmaha iga dhaawacmeen dhaawaca siduu idinku soo gaaray gurigay gantaal noogu dhufo diyaaradda haye kadib maxaa dhacay inooga sheekeey kadib ilmihii dhanaa dhaawac iga gaara ana lugta firir iga garay
meeqa saacay ahayd maqribkii anaka banaankaa joognay markii banaanka joognay waa soo soconay markaa soo soconay gurigi markaa galnan waynagu soo riday haye kadib maxaa dhacay markii guriga usii socon waynagu soo riday gantaalka guriga gudihiisa moo idinkugula dhacay mise idinkoo bannaanka jooga gudihiisa haye caruurta ka waran marka sidee wax u soo gaareen imiseena wax kaa gaareen saddex caruura waxay iga gaartay yaa u daran hal gabaraa u daran halkaasa idinka marka maxaa niila duqeeyey sabab
waxbana ma duqayne waxna kama sameynine idabdaray noogu dhamaysay shacabaan ahaa anaka oo masaakiine meel deganaan kadib waa niila duqeeyey haa
ka waran gurigii oo gantaal ku soo dhacay xaalkiisa isaga waa sidee eber waa guriga waa waa dumay asiga dhan hadda guriga ma loo hoyaadi karaa caaw maya maya halayaa ka baxnaba guriga anaga oo hadda meelaad hoyataan ma leh maya
dadkii saas idin yeelay marka maxaad leedihiin ilaahay ha baaba i haleena magacaa asmo
maxaa ku soo gaaray
dhaabac dhaawaca maxaa waay
diyaarad
diyaaradda yaa iska leh gaalada
adi intay joogtay guriga ku jira maxaa kugu dhacay marka anugu gasac ku fadhiya waxay igu soo tuureen maxaa aragtay maxaa kugu soo dhacay gantaal haye see naqatay marka adi dhiiga iga soo baxee haye ma oyse haa haye xanuun maa dareentay haa haye maxay markaas hooyaa i waday intee lagu geeyey isbitaalka caasiyaal ii geeyey meeqa sanaa jirtaa toddoba sane adi maxaa samaysay marka maxaa lagu dhaawacay
maxay ahaydo waxaa la ii dhaawacee ilaahay dartiisa ii dhaawaceen haye ilaahay ku dacwaysanaa ilaahay waajibiyo إنا لله وإنا إليه راجعون آه، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها أو بكر أبيس حاج كارو أكم قاعدين أبو halkeen joognaa hadda حافظيد maxaa ka dhacay دقين haye قالوا يا نو جيستي أنا يا عرورتي
maxaa idin soo gaaray marka dib aad u weyn aan soo gaaray intuu leegaha walaahi saddex eh, saddex qofood waaye laba gabar iyo hal wiil laba gabar ay ugu daran dhaawacyo oo intee la egaa gaaray marka caruurtaada dhaawacyada dhaawacyo fudud waaye haye laakiinse waa hal qofoodaa daran haye meeqa jira u weyn caruurta kaa dhaawacantay toddoba jir halkee wax ka gaareen iyada sinta bal ka warbixi ee markii duqaynta idinku soo dhacaysay guriga xaalkiisa siduu ahaa Eh, gurigaa imaaday eh, markaa imid eh, ilmihii waa la qaaday kuwo dad daris aana ay qaaday isbitaalkay la carareen goormee dhacda marka duqaynta hal sac oo xilliga ah waqti habeen ah ayay dhacday duqeyntaasi gaalada ayaa noo geysatay marka maxaa ka samayseen idinka waxaan ka samaynay lama arko dad iska masaakiinaan nahay muruqmaalaan ahay weliba dadka dhan ay yaqaano magaceyga abubakaraa lahaa nin iska iska iska muruqmaala ahay guriga dhan eh, qolka dhan wuu burburay banaankiisana waa burburay guriga dhan wuu wuu dumay xalay caruurta iyo maamadooda halkee ku hoydeen xaafad deris ah ayaan geeyey caruurta ayaan ula cararay haa guriga aad iyo aad aad iyo aad wuu u burburay Eh, insha allah waxaan ka rajeynayaa walaalaha muslimiinta inay soo gurmadaan maraykanku wuxuu sheegay weerarka inuu ku dilay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaase sheegashada waxba kama jiraan ka dhigaya dadkii wax soo gaareen oo ka hadlaya sida ay wax u dhaceen haddaba suldaan aadan cismaan oo ah suldaanka beesha tunne ayaa ka warramay sida ay wax u dhaceen iyo waxaa ka jira sheegashada maraykanka ay ahay inuu halkaa ku dilay rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa waraystay waryaheena maxamed muudey abu muslim بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Een, waan dhowahay arintaasi magaalada xalay kuyabarow diyaaradaha maraykanka ee araxdan darada si xun ay u galeen oo dad shacaba ay ku laayeenoo waxay rabeen inay dadkaasi iyo macal reerkaasi u baaba'o ilaahay qadirtiisina aysan dhicin dhaawacyo ay gaareen arintaasi horta arin aad iyo aad u foolxun waaye arrin hadda ugub oo nagu cusubna ma aha maraykanka dhacdooyinkan hadda xalay anaga nagu sameeyey mid kasii foolxun ayuu wadamada caalamka islaamka ku sameeyey gaar ahaan soomaaliya arintaasna arin aad iyo aad uxun weeye dareenkeenana aad iyo aad ayuu u kacsan yahay arin loo dul qaadan karana ma aha waayo maraykanku wuxuu duqaynayaa ummadda masaakiinka oo masaakiinta oo shacabka ah haddana wuxuu leeyahay anigu waxaan raadsanaynaa al-shabaab al-shabaabna dad muuqda waayo oo aanan qarsoonayn oo dagaalamaya oo bannaankaa taagan ummadda masaakiinta oo xamaalatada meelaha iska jooga guryahoodii argagax iyo waxaa lagu ridayaa iyo dil iyo dhaawac arrintaasna arrin loo dulqaadan kara ma aha arrin aad iyo aad u murugo badan weeye ummadda muslimiinta waxaan u sheegaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad aan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa waxay tahay maraykanku wuu soo duulay wadankiisuu ka soo duulay annaga lacagna kama qabno hantina nagama dhexeeyaan wuxuu noo leynayana waxay tahay islaamnimadaasuu nagu leynayaa wax asaga uu hadeertaan kala reebaya ma jiraan ummuday waxaan idin leenahay fadhiga ka kaca hadeertaan caawa ma aha habeen kastaba waa dhacdaa oo daday daduu laynaya wuxuu leeyahay anaga dad sh- ee, waxaan laynay ee, al-shabaab ayaan laynay ayuu leeyahay wax meeshan la kala bixinaya ma jiro ummadana insha allahu raxmaan ummad muslimiina weye muslimnimadaasaa nalagu laynaya fadhiga ha laga kaco ha la baraarugo gaalada soo duushay kuwan maraykanka uu ugu horeeyo iyo kuwan kale oo madooweyda oo ay ka dambeeyaan gebigeedaba aan iska dhicino hadde doqontu waxaa layidhi usha markii hore u- ee, waxaa loogu dhuftaa dhulka mar labaadna waxaa layidhi sararta loogu dhufta aniga hadde maalin walba sararta nagu dhufanaya maraykanka fadhigeyna aan ka kacno aan iska dhicinno mujaahidiintana insha allahu raxmaan garab aan siino falka xalay ka dhacay magaalada kuuyabarowna fal aad iyo aad iyo aad u xun buu ahaa ummadda markay u furaysay oo afurkii ugu talagashay inay afurto waajibkii ilaahay ay gudubta ayaa madaafiic lala dhacay dad masaakiinana meeshana inay baabi'iyaanay rabeen ilaahay qadirtiis ma dhicin falkaasna aad iyo aad ayaan ugu xunahay shucuurteennana aad iyo aad ayay u kacsan tahay arrinna loo dunqaadan karana ma ah ummadda muslimiintana si guud ahaan waxaan ku baraarujinaynaa inay fadhiga ka kacaan wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah ugaas waxaa jirto xalay arrin ka dhacday maraykanka wuxa uu sheegtay inuusan dad shacab usan wax gaarsiinin wuxuu beegsaday buu yiri anigu al-shabaab ayaan laaya uu yiri arrinkaasi marka adigu maxaad ku tilmaami kartaa shacabkii haddii la yidhaahdo al-shabaab ayaan beegsaday
maraykanka warka asaga uu sheegaya been weeye xaqiiqda meesha xalay madaafiicda lagu riday annagaa joogna annagaa hadeertaan ka hadlayna ummad masaakiina iyo marasu ah waxa meesha hadda oo ku dhaawacmayna gabdho iyo caruur yaryar waay tan ugu weynna toddoba sanay ku jirtaa al-shabaab gabdho uma dagaalamaan al-shabaabna qoryo uma dhiibato waxaasi been waaye marka ummadda dhiigooda ayaa lagu banaysanayaa doraadaa ugu dambeeyey nin allaale ninkii madfac uu ku dhufto oo masaakiina wuxuu leeyahay aniga al-shabaabaan layn al-shabaabna dad qarsoon ma aha al-shabaab hadduu la dagaalamayna al-shabaab ma qarsoona ummaddan meeshan wilaayaadka ku nool oo ummadda muslimiinta ku nool waxa loo laaynaya waxay tahay al-shabaab hoostooda maxaad ugu nooshiin iyo maxaad u qaadateen diinta islaamka islaamnimadan maxaad u qaadateen uunbaa loo laaynaya maane warka isaga uu sheegaayo been loo waaye gaalana sideedaba ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo sheegay inaysan run sheegin daalimiin waaye walkaafiruuna hum daalimuuna ayagaa daalimiin ah qof daalim ahana run ma sheego gaaladana sidoodaba been loo waaye maraykanka waxa uu sheegayana been kadaa'ib waaye arrintaasne ummadda muslimiinta ayaan lagu tegsaynin arrin waxba kama jiraana waaye dad haddii madaafiic lagu dhufto oo masaakiina madaafiic lagu dhufto waxay leeyihiin al-shabaabaan layna anugu al-shabaabna lama laynin ummadana annagaa dhex joogna annagaana mas-uulka ah deegaanka xaliba waxay lagu sameeyeen annagaa ilaahay subxaanahu watacaala wakhtigaasi aan joognay ka warqabnay warkaasi waxba kama jiraan ayaan leenahay ugu dambayntii maxaad ummadda muslimiinta ugu baaqaysaa
ummadda muslimiinta waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan ummadda muslimiinta soomaaliyeed wadankani waa lagu soo duuleeyo magaalooyinka waaweyn waa la haystaa khayraadkiis khayraadkiisii waa la haystaa in badanba waa la haystaa haddana waxaaba naloogu sii daray intii yaraado annaga aan ku joognay oo nolosheennii aan ku noolayno aan nabadgelye iyo iyo diinteenni iyo wanaageenna aan kula dhaqmi lahayna haddana waa naloo diidan yahay oo diyaaradaha naloogu laynaya arrintaasi inay fadhiga ka kacaan ummadda muslimiinta gaar ahaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed waayo bil ma jirto laba duulaan amba hal duulaana dhaca ee maraykanka ayaa geysanaya waxaa nalagu laynayana waxay tahay islaamnimadaasi annaga aan qaadanay gaalada mabaadi'da ayada ay soo walaaqday aan diidnay unbaa nalagu laynaya dad hadday rabto inay lays hadday rabto maraykankay dhex joogaan oo ummad salaad dukanaya oo insha allahu raxmaan ee soomaaya way dhex joogaan inta laakiin shareecadiiya la tadbiiqinaya shareecadiiya la oogaya xukunkii ayaa fulaya waxyaalahaasay gaalada ka soo horjeedaa marka annagana in shareecada la oogo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noo sheegay inay nolol tahay nolosheennana annaga cid aan uga hebaysanayna ma jiraan mana ka yeelayno maraykanka ummadda muslimiinta waxaan leenahay fadhiga ka kaca mujaahidiintana garab ha la siiyo gaaladana way soo jeedsateye si gooni ah fiiri gaaraha loo yeesho gaar ahaan waxaan leeyahay odayaasha nuqubada ah ee ku nool wilaayaadka mar walbaba waa nala laynay anigu waxaan ku baraarujinayaa inay ummaddii mas-uulka ay ka yihiin inay soo kiciyaan oo mujaahidiintana garab ay siiyaan gaaladana aan iska dhicinno si kaloo noogu dhaafayaan ma jiraan gaalada tutuugna waxba kuma dhaafto jihaad unbay wax ku dhaaftaa in layska dhiciyo unbay gaalada wax ku dhaafaysaa ummadda qabaa'ilada soomaaliyeed ee wilaayaedka ku noolna waxaan leenahay mujaahidiinta garab alla siiyo insha allahu raxmaan
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada waaliga walaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa ka warbixiyay xaaladda guud ee walaayada iyo sida ay uga da-een roobabkii guga waxaa waraystay idaacadda ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee al andalus waraysigana wuxuu u dhacay sida tan bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxay noo suurto gashay in aynu waraysi gaar ah la yeelano waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug asheekh xasan abu xamsax oo inagu soo booqday stuudiyaha idaacadda islaamiga al andalus ee wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekhana ugu horeyn kusoo dhowow idaacadda islaamiga al andalus ugu horeynna waxaad warbixin inaga siisaa xaaladda guud ee gobolka iyo roobabka ka da-ay sida loogu dirsaday bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين جزاه الله خيرا جزاء آه، waa dhowahay howlwadeenada waana mahadsantihiin intaas kadib markaan u gudagalo su-aashaada ku saabsan gobolka iyo ahwaashiisa iyo arrimihiisa iyo roobka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin si guud gobolka waxaa ka jirto nabad iyo barwaaqo iyo roob runtii lagu diirsaday dad iyo dunyaba Ee, gobolka si guud barwaaqadu waa jirtaa ee, dhammaan waa roobsaday mana jiro nalooma soo sheegin wax dhibaato ah oo roobku geystay si guud alxamdulilaahi rabbilcaalamiin si guudna degmooyinka gobolku ka kooban yahay roobku waa ku da-ay laga soo bilaabo xaruntiisa gobolka ee degmada gaalkacyo laga soo bilaabo jariiban tufabyo ee xaradheere jowle ilaa degmada ugu shishaysa oo galdogob si guud gobolka waa roobsaday alxamdulilah rabbilcaalamiin Een, waxyaabaha ugu daran oo hadda cilalka oo gobolka jira waxaa ka mid a qaybo ka mid a waxaa gacmaha kula jiro ee, cadow shisheeya gacmaha kula jiro Een, waxaa gacmaha kula jiro hay- hay-ado shisheeye oo faragelin hadday noqon lahayd xagga amni iyo xagga anshaxa iyo dhaqamadooda xun ku faafinayaa jiro laakiin si guud alxamdulilah rabbilcaalamiin roobku waa wada gaarayo degmooyinku kulli waa roobaysteen alxamdulilah rabbilcaalamiin jasaaka allahu khayran Eh, sheekhana waxaad inooga warbixisaa socdaalkii dhowaan wilaayada ay kusoo bixisay deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada wilaayada Eh, jazaah allahu khayran Eh, m- wuxuu ahay kormeer howleed oo aan ku soo indhaindhaynaynay deegaamada een, qayba ka mida gobolka iyo tuulooyinkiisa aan kusoo indhaindhaynaynay sida eh, dhirta oo jaris ba- ba-an ku socotay sida muqaadaraadka oo waayahan dambe waddo naga dhigtay waxaan wadnay wacyigelin guud oo bulshada aan kala hadlaynay ee, inay ka fogaadaan waxyaabaha muqaadaraadka iyo ay dhuxusha iyo baabi'inta xaalufinta deegaanka bay ahayd aan la wadaagayna bulshada wacyigelin guudan ay ahayd waxaan kala hadlaynay inay kor u qaadaan waxbarashadooda diineed inay kor u qaadaan aan kala hadlaynay waxaan kala hadlaynay dugsiyada qur-aanka ee, dugsiyo badan oo dumay sababa jiray xilligaas in dib loo soo nooleeyo waxaan kala hadlaynay in madaaristii ee, cilmiga sharciga la furo waxaan kala hadlaynay in la furo dugsiyo gaar ah oo nadaami ah in la furo waxaan kala hadlaynay si guud horumarinta diinta iyo ilaalinta deegaanka een, inay qayb ka noqdaan arrimaha ilaalinta amniga een, arrimahaasaan dadka kala hadlaynay dhammaanna wixii aan ka wada hadalnay waa isla garanay dadku haddee dad muslimiin oo runtii ee, danahooda garanaya inay diintooda ku ilaashadaan weeyaan waana isla fahamnay wajisaakum allahu khayran waa tahay kulamadaasi maxay ahaayeen ujeedkooda oo dadka lagala hadlayay jasaak allahu khayran dadka waxaan kala hadlaynay awalan horta in ay cadowgooda fahmaan in ay ka wada qayb qaataan dadku ilaalinta deegaanka bulshada marka qaybaheedoo dhan waxay soo dhoweeyeen qadiyadan ololahan ee walaayadu ay ku doonaysay in lagu hor istaago waxyaabahan muqaadaraadka iyo xaalufinta dhirta lagu hor istaago walaayadu ee, ololahaasay waday runtiina bulshada qaybaheeda kala duwan waana soo dhoweeyeen waana- waana nala qaateen rajada aan ka qabno in nidaamkaas oo meel mar noqdana waxaan dhihi karaa boqolkiiba boqol waaye mar haddii ummaddu ay ummad isku mida tahay oo ay isla fahamto dhibaatada diinteeda iyo deegaankeeda ay isla fahamtana waxaan isleeyahay soomaalidu waxay tiraa gacmo wada jiray wax ku wada gooyaane ee walaayadii iyo bulshadii reer mudugo iskaashanayo waxaan isleeyahay runtii wixii ay ku tala galeen allahna ay u tala saartaan meel bar- meel mar bay noqon doonaan insha allahu tacaala waa tahay alwaali waa maxay faa'iidada ku jirtaay in dadka laga reebo dhirta ay jarayaan oo kale ama geedaha ay gurayaan ama eh, laga hor istaago waxyaabaha maanka dooriya oo aad ka mamnuucdeen oo dagaalka ugu adag aad maanta ku bixinaysaan
jazaah allahu khayran Eh, horta geed dhirta waxaad og tahay caafimaadka qaybta ugu badan baa laga helaahoo een, haddii dhulka uu noqdo saxara hadduu noqdo wuxuu noqonaa dhul lama degaan ah oo aan ciidana ku nooleyn uu noqonayaa hadday dadki noqon lahayd iyo hadday dunyadu noqon lahaydba dhulku lama degaan buu noqonayaa Ee, waxyaabaha oxygenka oo laga helo dhirta laga helo haddii meeshu ay saxaro noqoto lagama helayo marka si guud caafimaad ahaan qayb bay ka noqonaysaa qayb bay ka noqonaysaa haddii dhirta la waayo caafimaadka dadka iyo dunyadaba khatar buu gelayaa tan xigtana hadda xoolihii kumaba noolaa karaa mar dhulka dhul lama degaanoo sifadahu noqonayaa taa horta waa midaas muqaadiraadka dadku hadday noqdaan dad mubadiriin ahoo maalkooda aan u meeldiin ay noqdaan oo ay deb ku shubaan waxaa ka dhalanayso kow horta qofku inuu waashaa ka dhalanayso oo caqligiisu doorsoomaa ka dhalanayso waxaa ka dhalanayso inuu diintiisa ku ciyaaro waxaa ka dhalanaysa inuusan danihiisa garan waxaa ka dhalanayso maalkiisa inuu baabi'iyo waxaa ka dhalanayso inuu xuquuqdii uu lahaay oo dhanba uu gebaba xuquuqda uu lahaa qofkan oo ama isagu naftiisa u lahaa ama deriskiisu ku lahaa ama ma garanaysaa inuu gebo uu noqdo qof iska bilaadiin oo iska socdo mubadera inuu noqdaa dhacayso marka waana midda islaamku ilaaliyey waaye taasaan rabnaa annaga inaan ummadda u ilaalino kuna ilaalino diinkooda aan ku ilaalino taasaan doonaynaa jazaakum allahu khayran jazaak allahu khayran alwaali dhanka dacwada sidee gobolka dacwadu kaga socotaa min degmo ilaa deegaan dacwada runtii kor bay u socotaa la dhihi karaa intii hadda aan maraynay degmooyinka iyo tuulooyinka si guud dugsiyada qur-aanka aad bay u bateen weliba dhinaca tajwiidka baan hadda xooga saarayna inaan helno macalimiin aqoontooda la tayeeyey oo tajwiid qur-aanka ku bixinaysa in la helo waana jiraanoo dugsiyada qaar hadda waa loo helay dugsiyada qaarna insha allahu tacaala waxaan doonaynaa inaan ku tallaabsanaan rabnaa taa waa midaas tan kale waxaan kor u qaadnay waxbarashada dadka waaweyn waxaa si lamida sidaas oo kale iyadana kor loo qaaday dadkii ganacsatada iyo bulshada qaybaheeda oo xalaqaadka masaajidda ku xiran oo aan rabno insha allahu tacaala inaysan jirinba qof weyn oo soo toosa oo iska socda oo aan waqtigiisa waqti ka mid ah aan ku bixin barashada diinta aan ku bixin in waxaan rabnaa insha allahu tacaala aysanba dhicinaan rabnaa waxaan ku jirnaa insha allahu tacaala jahliga bulshada inaan kala dagaalano waqtigooda inta badan ha ku shaqaystaano laakiin in ka mid ah inay geliyaan waxbarashada diinta inay geliyaan maxaa idinkaga qorshaysan in sare loo qaado aqoonta bulshada oo dadka loo furo iskuulo iyo jaamacado iyagoo deegaanadooda ku nooli dadka ama jooga insha allahu tacaala arrintaas waa ku guda jirnaa howsheedana bilow fiicanaan hadda ay noo maraysaa inaan horta bilow fiican samayno oo bal iskuulaadka aan furno kadibna insha allahu tacaala waxay ku xiran tahay hadba dadka khaymaynta nooga soo baxda inay heer jaamacadeed ay la furi karay in kale hadba waxay ku xiran tahay dadka wixii nooga soo baxay ku xiran tahay ka wilaaye ahaan wilaayadu maxay u qabatay dadka ay maamusho ee ku nool dhulka wilaayada jazaak allahu khayran waa su-aal wanaagsan walaayadu runtii wax badan oo runtii la dhihi karo waxqabad arrimaha bulshada ay ku tallaabsatay waxaa ka mid ahaa oo hadda ugu dambeeyey sanadkan xoolaha mudug waxaa ku dhacay cudur baa ku dhacay gaar ahaan ariga ku dhacay walaayaduna waxay daaweysay ari aad u badan oo nisbo fiican ah yay daaweysay oo arigii mudug ahay daaweysay waxaa jiray wadooyin baaba-ay oo runtii aan wax badan ka qabanayaa jiray oo aan toostoosinay oon habaynayaa jiray shaqooyin badan laga qabtay waxaa jiray bacdo waaweyn oo dhulku waa dhul xeeb badan ay ku wareegsan tahay oo bacad aad u fara badan oo ka kacay waxaa jiray bacdo badan oo la mari waayo baabuurtii xiray ayadana alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah baa noo fuday wax badan baan ka qabanay waxaa jiray hadda xilligan ugu dambeeya bishaan gudaheeda dad liidliitay oo fuqro aha oo gaar ahaan degmada xaradheere ku noolaa waxaan samaynay afur baan u samaynay dadaal loo galay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxyaabaha kale oo aan qabanay waxaa ka mid a dadka in jahliga lagala diriro oo aqoontoodii kor loo qaado oo diintooda lagu ilaaliyo waa waxqabad runtii waxaan dhihi karnaa meel fiican mar ayaan dhihi karnaa insha allahu tacaala inaan hore ugu sii talaabsanana waa rajeynaynaa xagga ammaanka oo kale culeys intee lagaad iska saarteen in dadka ammaankooda la sugo gooba ay ku nool yihiin wadooyinka isticmaalayaan ay marayaan waa sidee
jazaak allahu khayran waxaa la dhihi karaa runtii waxa ugu badan oo walaayadu ay waqtigeeda geliso waa uun qofku hadduusan helin abna hadduusan helin waxaa yarba inuu inuu salka dhulka dhigaahay ma jirayso marka waxa ugu badan oo aan waqtigeena gelinaba abnigu wuxuu u yahay lamarwana u yahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin hadda gobolkana markii laga reebo meelaha qaar uun cadowgu gacmaha kula jirjiro markii laga reebo amnigu maasha allah alwaali dadka aada la hadlayso waxaa ka mid a dhallinyaradii gobolka ee ku noolaa ee wilaayada islaamiga ah ee mudug Een, fariin ayaga ku socota dhallinyarada maxaad oran lahayd adigoo munaasabadan ee ka faa'iidaysanaya ama aada u sheegi lahayd awalan horta waxaan dhihi lahaa cadowgiina barta meeshii ee dhallinyarada adinka loodkan ka waaweyn oo mudug joogtahay waxay ku barbaareen cadowgooda waxay u fahmeen ninka deriskooda ah laakiin xaqiiqdii ma aha cadowgu deriskaaga ma aha muslimiintana ma ahan ee waxaan dhihi lahaa jaaniskiina ka faa'iidaysta horta awalan ilaahay diinkiisa barta si aad u fahamtaan cadowgiina aad u fahamtaan cadowgiina shaydaan weeye shaydaan shaydaan waaye cadowgiina cadowgiinu gaalo waaye wuxuu doonayaa oo hadda doonayaa inuu inin dulaysto wuxuu doonayaa inuu diintiina inka fidneeyo wuxuu doonayaa inuu dalkiina qaato wuxuu doonayaa mag- adinka inku adeegto marka ugu dambeyso oo dabadhoon aad u noqotaan buu doonayaa marka dhallinyarada waxaan dhihi lahaa horta awalan inay diinkooda bartaan diinkooda markay bartaanna waxaa usoo baxaysa cadowgooda inay bartaan waxaa usoo baxaysa inay diintooda difaacdaan waxaa usoo baxaysa wixii ilaahay u abuuray inay fahmaan awalan waxaan leeyahay marka diintiina barta ugu dambayntii alwaali maxaad ugu baaqaysaa bulshada reer mudug ee ku dhagaysanaysaa ee kaala socota warbaahinta islaamiga ee al-andalus jazaaka allahu khayran ee bulshada reer mudug waxaan ugu baaqayaa anigoo munaasabadan uga faa'iidaysanayo waxaan leeyahay reer mudugow alxamdulilaahi rabbilcaalamiin roob baa da-ay barwaaqaan ku jirnaa awalan horta waxaan idin leeyahay ilaahay aanu toobad keenno waad ogtihiinoo wax badanbo waxaan soo marnay ee dhib ahaan soo marnay maanta dhibaata ma jirto qabiil qabiil ku duulaani ma jiro qabiil qabiil jid u taagan ma jiro qolo kaleo haddana dhex taaganoo cadowihina ma jirto waxaan leeyahay horta awalan alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay aanu mahad celinno een, kadibna waxaan leeyahay ilaahay aan barinno aanna ilaahay diinkiisa baranno asaga aan u xukun u xukun tagno asaga aan isku xukunno aanna ilaahay tala saaranno ee, nidaamka gacmaha kula jira gobolka muduga maanta aan ognahay ee hay-aduhu ay dabada ka riixayaanna ha la iska fogeeyo beeraheenna aan falanno beeraheenna aan falanno xoolaheenna aan magaranaysaa dhaqaalaysanno aan dawaysanno ayagaa nugu filan ilaahayna aan tala saaranno mar kale waxaan leeyahay reer mudugow dhirta ha la ilaaliyo dhirta aan wada ilaalinno maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray ballamo badanaa jiray oo socday oo aan galnay qaybaha bulshada ee reer mudug ballantaa ha la fuliyo ballantaa ha la fuliyo ha la ilaaliyo dhirta ha la ilaaliyo beeraheenna aan tabcanno aan magaranaysaa ka faa'iidaysanno xoolaheenna iyo beeraheenna iyo baddeenna aan ka faa'iidaysanno nidaamkan qurunka ah oo dacwogaaleedka ah oo hay-aduhu wadaanna aan ka fogaano intaasaan leeyahay jazaakum allahu khayran هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaan intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي